ururka mustaqbal ee ka dhisan deegaanada somalilan ayaa kungeed ku beeray magaalada xariirad dhirta ayaa lagu beeri doonaa masaajida goobaha waxbarashada iyo xarumaha maamulka qaar ka mid a ururka dhalinyarada mustaqbal ayaa ka waramaya hadafka ay ka leeyihiin ololahan dhirbeerista waxaa la isla gartay inay u baahan tahay degmada xariirad dhirbeeritaan baaxad weyn taasi oo imanka ay tahay qaybtii koowaad oo loogu deeqayo dhalinyaro degmada xariirad iyo nawaaxideeda muhiimadduna waxa weeyaan in la dareensiiyo bulshadu faa'iidooyinka ay dhirtu leedahay dhirta saad ogtihiin walaalayaal waxaa laga helaa faa'iidooyin badan dawada waa daway leeyihiin geedahan geeda dawada ku jira sidoo kale waxay u yihiin magaalada bilic sidoo kale waxay u yihiin maxay haydaaney meel kaste oo maxay haydaaney hay ku beeran yihiin waxaa u fiican ama mar kaste la yidhaahdaa xataa ay culimada geedaha ay yidhaahdiin roobka ay soo qabtaa saa darteed waxaa loo baahan yahay dhammaan dadka inay ilaaliyaan beeritaankooda waraabintooda ayna mas-uuliyaddii ay say u qaateen mas-uuliyaddeedana uga soo baxaan gobolka jaral gaar ahaan degmada xariirad waxaan halkan joognaa iminka xaruntii ururka mustaqbal waxaan halkan ku guddoonsiinaynaa degmada xariirad dadweynaha ku nool dhirtan uu ku deeqayo ururka mustaqbal degmadan xariirad in ha ku deeqo oo adeega bulshada waxbarashada dowladda hoose masaajidda waddooyinka guryaha dhammaan inaan ku deeqno ayuu ururka mustaqbal waxqabadkiisii ugu horreeyey inuu degmadan ka qabto ayuu go-aan ku gaadhay annagu haddaan nahay ururka mustaqbal inaan ku deeqno dadka walaalahayo oy cid kasta oo dhirtaahan siino in hay dhaqaalayso waxaan ugu tala gallay sidaan annagu ugu soo tacabnay inay dadweynaheena ugu tabcaanoo dhirtaa ay taabogeliyaan ayaan dadweynaha faraynaa waa aqalka mustaqbal ee degmada xariirad ururku waxqabadkiisii koobaad talimaha waxyaabo fara badan ayuu soo fushay bal dheerbeeraadka muxuu kamid yahay waxqabadkiisa ayay kamid tahay ee tii koowaad maaha waxaan leenahay waxaan bulshada faraynaa oon leenahay inay ka faa'iidaystaan waxqabadka ururka mustaqbal ee dhirta ah dhirtu faa'iid badan bayna sida la soo sheegay laakiin dadka inta badan waxaad moodaa inay faa'iidada ay garanaynba ay aqoonba u lahayn marka waxaan leenahay bulshada ka faa'iidaysta si aan dhirtaa u beerno magaaladoo dhan u gaadhsiino meel kastoo bilic ah oo dhirtu qurxinayso indhahay u qurxoon tahay wax hadhk baa laga helaa wax kastaa laga helaa anfacaadkeyga haddaan ururka mustaqbal nahay intaa iyo in ka badanba inaan fidinaan jecelnahay oo ugu horeyna maanta waxaan bixinaynaa dhirtaas ururka mustaqbal ee ka dhisan deegaanada somalilan ayaa muddooyinkii dambeba waday ololo ay ku dheeraynayaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan somalilan